bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii caalamka oo saaka idinkaga imaanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ka tacsiyey geeridii halyeeyadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku timid kadib markii qarax xoogan lagula beegsaday magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa cambaariyey kana tacsiyey qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo lagu dilay saraakiil ka tirsaneed ciidanka dowladda soomaaliya ciidamada amniga ee magaalada gaalkacyo ayaa saakay bilaabay howlgallo lagu xaqiijinaya amniga kadib qaraxyo ka dhacay halkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo kulan looga hadlayay nabadda iyo xasilinta magaalada barawe la qaatay odayaasha dhaqanka iyo qaybaha haweenka ee magaaladaasi kulan isbarasho iyo isdhexgal bulsho ah ayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka hirshabeelle waxay bulshada ku nool magaalada jowhar kula qaateen gudaha magaaladaasi akhbaaraadka caalamka ee warkeena saaka waxaa ka mid ah xeer ilaalyaha dalka faransiiska oo afar ruux ku eedeeyey inay ka qayb qaateen weerar culus oo lagu qaaday xafiis wargeys uu ku lahaa dalkaasi intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u dilay qoysaska iyo ehelada iyo shacabka soomaaliyeed oo ay ka baxeen saraakiisha soomaaliyeed ee ku nafwaayey qaraxii argagixisanimo ee ka dhacay magaalada gaalkacyo madaxweynaha ayaa si gaar ugu tacsiyey ciidanka xoogga dalka ee geeridu ay ku timid qeybta koob iyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal cabdulcasiis cabdulaahi cabdi qoje iyo taliyaha ciidanka danab ee guutada tobanaad ee ururka lix iyo tobanaad ee gaashaan gaashaanle mukhtaar cabdi aadan duqii hore ee magaalada gaalkacyo ee puntland marxuum maxamed yaasiin tumey iyo saraakiil kale oo ku nafaayey weerarkaasi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun qaraxa argagixisanimo ee ka dhacay magaalada gaalkacyo waxa uu muujinayaa yoolka cadowga ay leeyihiin iyo sidaay u doonayaan inay u baabi'iyaan shacabkeena soomaaliyeed waxaan sifaraynaa ciidanka dowladda soomaaliya in ay difaacaan weerarada ay argagixisadu qaadayaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidaas yidhi waxa uu madaxweynaha u rajeeyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee dhacdadaasi ku dhaawacmay in eebe uu kasoo bogsiiyo weerarkii dhibaatada loogu geystay ee dhaawacidii soo gaaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa ka tacsiyey weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo isaga oo ka dalbay ciidanka xoogga dalka in ay iska difaacaan weeraradaasi waryaheena xamse raadiye ayaa warkaasi inoo hayaa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa tacsi tiiraanyela u diray ehelada ummadda soomaaliyeed ay ka baxeen saraakiisha qaranka iyo dadka shacabka ahaa ee iyo dadka shacabka ahaa ee ku shahiiday falkii argagixisadu ay maalinnimadii shalay ka geysteen magaalada gaalkacyo waxaan dhammaantood alla uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkii iyo ummadda soomaaliyeed oo ay ka baxeen samir iyo iimaanna uu ka siiyo ra-iisul wasaaraha ayaa falkan argagixisanimadu falkan argagixisadu ay ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah ku tilmaamay inuu ka fog yahay naxariista diinta iyo dhaqanka suuban ee ummaddeenna
waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh uga dirayaa eheladii ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen saraakiishii ciidamada ee ku shahiiday falkii argagixisada galabta ka dhacay magaalada gaalkacyo sidoo kale waxaan tacsi u dirayaa eheladii dadkii shacabka ahaa ee waxyeelada ka soo gaaray falkaas bahalnimada ah waxaan dhammaantood alleh uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelka iyo ummadda soomaaliyeed samri iimaan uu ka siiyo waxaan cambaaraynayaa falkan argagixisada ku beegsadeen saraakiisha iyo dadka rayidka ah oo tusaale u ah sida argagixisada uga fog yihiin naxariista diinta iyo dhaqanka suuban argagixisada falkan geysatay marnaba nama niyad jabin doonaan mana hor istaagi doonaan horumarka iyo wanaagga aan u hayno shacabka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay iska kaashadaan iskuna duubnaadaan una midoobaan la dagaalanka cadowgan u diidan nabadda iyo horumarka
dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirisaaq abuubakar ayaa dhaawacyadii ku booqday cisbitaallada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wasiirka ayaa ku sugan magaalada gaalkacyo waxa uuna muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa halkaasi
faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya dhaawacyadii qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo iyadoo sidoo kalena howlgallo saaka ciidanka xoogga dalku ay ka bilaabeen xaafado ka mid ah magaaladaasi isu socodka magaalada ayaa gaabisa iyadoo warar dheeraad ay ka soo baxayaan xaalka magaaladaasi haddaba waxaa khadka toos ugu jira wariyaha radio muqdisho ee magaalada gaalkacyo cabdirasaaq maxamed axmed cabdirasaaq bal wararkii ugu dambeeyey ee magaalada waa sidee
maxamed daahirow xaaladda magaalada gaalkacyo ee saaka waa mid degan balse waxaa tan iyo shalay markii weerarka nafkaaligu uu ka fuliyey garoonka garoonka cabdullahi ciise ee kubadda cagta ee ka soconaya magaalada gaalkacyo howlgallo ay wadeen ciidamada xooga dalka kuwa oo inta badan haatan ku sugan dariiqyada iyo waddooyinka iyo xaafadaha magaalada gaalkacyo sidoo kalena wada baaritaano sidoo kaleeto waxaa dadka shacabka magaalada gaalkacyo ay si adag u cambaarinayaan falka kooxda argagixisada ay ka fuliyeen magaalada gaalkacyo kaasoo ay ku nafwaayeen saraakiil iyo dad shacaba marka haatan waxaa soconaya howlgaladaasi waxaa inta badan hakad uu ku jiraa isu socodkii iyo dhanaaqyada ganacsiga ee magaalada iyadoona baaritaanadu ay soconayaan si loo xaqiijiyo amniga madaxda iyo magaalada gaalkacyo shacabka ku nool si aan waxyeelo kale aysan uga soo gaarin kooxdaasi shacabku waxay inta badan diyaar u yihiin lashaqaynta laamaha amniga iyagoo qaadanaya awaamiirta ku aadan sugidii adkeynta amniga magaalada gaalkacyo dhanka kale waxaa saaka lagu wadaa in magaalada gaalkacyo lagu aaso saraakiishii iyo shacabkii shalay ku nafwaayey weerarkii naftahaliguhu uu ka fuliyey afaafka hore ee garoonka kubadda cagta cabdullah ciise maxamuud haatan xaaladdu way degan tahay marka laga reebo dhaqdhaqyadaas iyo howlgalladaasi ciidamadu ay wadaan dadkuna waxaa inta badan hadal hayaan dhacdadan oo ay inta badan isku waafaqsan yihiin sidii kooxdaasi lagaga hortegi lahaa ama gacan looga siin lahaa ciidamada amniga sidii loogaga hortegi lahaa khatar kasta oo kooxdaasi ay maleegayaaan iyadoona shirqoolada kooxdaasi ay inta badan khatar ku yihiin shacabka iyo madaxdaba marka xaaladdu waa mid degan haatan sidoo kale waxaa jira dhaawacyadii isbitaalada waqooyiga iyo koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa lagu dabiibayaa iyadoona xalay uu booqday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda soomaaliya cabdirasaaq abu maxamed abubakar marka haatan xaaladdu waa mid degan marka laga reebo aaskii oo goorlow loo diyaar garoobayo iyo in saraakiishan iyo shacabkii ku waxyeeloobay lagu aaso magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waa tahay bal waxaad inaga warantaa xaaladda dadka dhaawacyada qaba
waa mahadsan tahay mar waxaa la booqday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya xaaladda caafimaad ee haatan dadka dhaawacyada qaba qaarkood waxaa ku jira dhaawacyo daran balse inta badan waa dhaawacyo fudud oo qaraxu meel fog ugu tagay balse weli waxaa jira la tacaalada ay wadaan hay-adaha saraakiil caafimaadka isbitaalada waqooyiga ee koonfurta magaalada gaalkacyo halkaas oo xaaladooda lagu dabiibayo
aada buu mahadsan yahay kaasina waxau ahaa wariyaha radio muqdisho ee gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed oo khadka telefoonka igu warramayay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa kulan looga hadlayay nabadda iyo xasiloonida magaalada baraawe kula qaatay isla magaaladaasi odayaasha dhaqanka iyo qeybaha haweenka ee magaaladaasi waryaheena axmed cumar munye ayaa warkaasi noo soo diray shirkan oo looga hadlayay nabadda iyo xasilinta magaalada baraawe ayaa waxaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu qabtay odayaasha dhaqanka iyo haweenka shirkan ayaa inta uu socday waxaa odayaasha dhaqanka waxa ay ka sheegeen in ay diyaar u yihiin xasilinta in ay garab istaagaan maamulka iyo ciidanka xoogga dalka baraawe lama huraan waaye inteed ujeedaa baraawe inteed ka timid baraawe ayaa la yidhahdaa too kalena waa la yidhahdaa cidda taqaano nabad jeeshay nabad lakay waayan waa la yidhaahdaa taas laakiin annakaa nooqaas ah marka waxaan idin leeyahay soo dhowaada ilmahaydi soo dhowaada run ahaantii waxaan u mahad celinayaa wafdigii qiimaha lahaa ee noo yimid iyo tiimkii la socday oo dhan sida ay xaqiiqda dhabta ah degmada bulshada noocyadeeda kala duwan ee ula kulmeen ay u xog waraysteen waayahan oo dhanna ay qaybqayb ay kula kulmayeen xaqiiqda dhabtaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa koonfur galbadigii ugu horreysay ee nidaamka noocaasa ku dhaqma ayuu guddoomiyuhu u horkacay ma arki jirin markuu guddoomiye gobol noo yimaado noocan oo kale oo maanta sida aad u timaadeen ilaa iyo maanta waa sidaa nabadoon cabdiqaadir cabdoo yidhi annaga markii hore dadka martiqaadi jirnay maanta ilaa maalintii aad imaadeen annaga waana la martiqaadaya marka cabdiqaadir cabdo waxaan ku leenahay sidaada u joog insha allahu tacaala cabdiqaadir weli wuxuu sii martiqaadi doonaa hal usbuuc oo kale guddoomiyaha iyo wafdigiisa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed ayaa tilmaamay in baraawe ay tahay caasimadda koonfur galbeed islamarkaana odayaasha dhaqanka muujiyaan isku xirnaan
saan wada ognahay degmada baraawe waa xaruntii koonfur galbeed baraawe baraawe sanado ka hore waxaa laga yaabaa mas-uul baraawe ka soo jeedo inuu jiro nin federaal oo xildhibaan ah ama wasiir ah iyo ninka degmada maamulo maanta way ka duwan tahay mas-uuliyiina waxaa ku leedihiin koonfur galbeed mas-uuliyiinta ugu waaweyneed ama ugu saraysay koonfur galbeed waxay ka soo jeedaan sida guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenkiisa labaad marwe shamsa waxay ka soo jeedaan degmadan baraawe gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabduqaadir maxamed nuur sidi ayaa ku dheeraaday ka hadalka ahmiyadda ay leedahay nabadda isagoo odayaasha dhaqanka baraawe ugu mahadceliyey sida ay u ajiibeen kulanka waxa i soo wacay qolo ganacsata dubay iga soo waceen qaar waxay iga soo waceen maxaan ku dhahdaa bombasa maraakiibtiaan rabnaa inaan keenno oo bagaashigaan rabnaa raashiinkiaan rabnaa inaan keenno cabduqaadir dekeda baraawe ma kusoo xiran karnaa sharciyadna sii waxaa laga hadlaa baraawe indhihii oo dhanaa soo jeeda wafdi ood idinka yaraysanaysaan oo nala socda oonan yareen oo caalamka maxaan ku dhahdaa ka socda oon u mahadcelinaa wafdiga wasiirka u wada iyo aniga waa wafdi ballaaran waay horta wafdi waxaad u jeeda inay soomaali yihiin oo dad yaryar inay yihiin laakiin dad waaweyn waay caalamka oo dhan ay soo jeedayaan
axmed cumar warbaahinta qaranka
kulan isbarasho iyo wadatashi ah ayaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka hirshabelle iyo bulshada magaalada jowhar ku dhex maray magaaladaasi wariyaheenna cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warkaasi inoo soo diray
kulankan ayaa waxa uu ahaa mid nasiino ah islamarkaana ay isku baranayeen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabelle iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle waxaana soo agaasimay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle xildhibaan mahad xasan cismaan waxaana sidoo kale kala soo qaybgalay maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xeefow iyo gudoomiyaha maamulka degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar waxaay ka hadleen kulankani ka qabsoomay magaalada fadhigan iyo baashaalkan waxaa noo sameeyey gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle mahad cismaan mahad xasan cismaan waan ugu mahad celinayaa wuxuu noo yeeray dhammaan dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe iyo haweenkii bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle runtii waxa uu sameeyey wax lagu daydo waxaan rajaynaynaa hadduu al yidhaahdo guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada inay ka qayb qaataan sidan oo kale in bulshadu isdhexgasho muhiim waaye dhanka kale waxaa goobtani ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labaad ee hirshabelle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galay kulankan qiimaha badan leh ee aad iyo aad u soo xaadireen dhammaan qaybaha bulshada oo uu soo agaasimay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabelle mudane mahad waxaan leeyahay mudane gudoomiye aad iyo aad ugu mahadsan tahay waa wax loo baahnaa in mararka qaar laga nasto siyaasadda oo bulshada lala qaato muxuu ahaa casiryaha
waa kulankii ugu horreeyey ee noociisa ah ee gudoomiye ku-xigeen labaad baarlamaan soo mara uu ku qabto magaalada jowhar tallaabadana waxay ifafaalo muhiima u tahay in bulshada ku nool magaalada jowhar iyo dhallinyarada garbihiga fadhisa ee magaalada ku nool in la daraysiiyo in ay leeyihiin maamulka dowlad goboleedka hirshabelle inay la fariisan karaan mar walba madaxda dowlad goboleedka hirshabelle gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle xildhibaan mahad xasan cismaan oo kulankan soo agaasimay ayaa sheegay in kulankan uu noqon doono mid maalin weliba oo jimco ah ay yeelan doonaan bulshada iyo baarlamaanka hirshabelle ajandahan iskugu nimaaneen wuxuu ahay kulankan kulan isbarashe iyo inaan runtii siyaasiyiinta oo dhallinyaro u badan iyo ururada bulshada inay runtii isdhexgal sameeyaan annagoo ka faa'iidaysanayna caasimada runtii amniga ilahi nagu manaystay amnigaas daraaddeed inaan iskugu nimaano isdhexgalno iswaraysanno siyaasaddan aan ka nasanno muhiimadda ugu weyn iskugu nimaana taasi ahayd inta badan dadka siyaasiyiinta waxay ku mashquulaan siyaasadda habeenkaa lagu dhafraa maalintaa lagu mashquulaa marka waxaan go'aansanay maalmaha jimcada inaan dadka bulshada la qaadanno fikradooda dhegaysanno dhallinyarada la sheekaysanno ayadoo ajandaha aysan ahayn siyaasad laakiin laga sheekaysanayo horumarka iyo arrimaha kale ee maarata dhallinyarada inaan ka sheekaysano
cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada jowhar
halka warkaasi aad kala socotaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xeer ilaaliyaha dalka faransiiska ayaa afar qof oo bakistaaniyiin ah ku eedeeyey inay ka dambeeyeen weerar argagixiso oo ka qa- oo lagu qaaday wargees ku yaala dalkaasi afarta qof ee lasoo xiray ayaa lagu- lagu tuhmayaa inay ka warqabeen kana warhayeen shirqoolkii lagu weeraray xafiiska wargeeska uu ku lahaa magaalada baariis ee wadanka faransiiska afarta ruux ayaa lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen dadkii weerarkaasi abaabulkiisa wax ku lahaa xeelaliyaha guud ee dalka faransiiska ayaa waxa uu sheegay in ay dowladdu ogaatay in dhallinyaradan oo dad u dhexayso toddobiyo toban jir ilaa koob iyo labaatan jir ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday wargeeska ee ku yaala magaalada baaris ee dalka faransiiska laba ka mid a afartaasi qof ayaa laga soo qabtay dhinaca koonfur galbeed ee waaxda grinda ee wadankaasi iyadoo qaybta saddex- ninka saddexaadna laga soo qabtay waqooyiga magaalada dekeda leh ee ku taala ee lagu magacaabo sain ee dalkaasi iyadoo midka afraadna laga soo qabtay bartamaha magaalada baaris ee wadankaasi faransiiska warkii caalamka oo subaxnimada idinka- idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaas ayuu ku dhan yahay cidda warka iyaga oo is- uu sheego waxay ka heli karaan websaytyada warbaahinta qaranka waxaan farsamada uga mahad celinayaa naseexo cabdiraxmaan tan iyo kulankeena dambe nabadgelyo